bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waa salaamaya maxamed waa ku salaamaya adiyo radio darsirba iyo shaqaalahaba maanta ilaa shalay waxaa nala joogay wafti ballaaran oo ka socday hay-adda cuntada adduunka ee fao oo u n-ka u n ka ah marka hay-adda fao bay ka socdeen marka wafti ballaaran bay ahaayeen waxaana hogaaminayay ninkii u sarreeyey arrimaha soomaaliya in la yidhahdo richard ten la yidhaahdo marka awalna garowa intay joogeen markay garowa soo degan ay la soo hadleen adugu waxay rabeen inay u kurgalaan arrimaha qayladhaan aanu dhowr jeer ku wala celinay oo aanu kaga hadlaynay dadka halka kusoo guuray xaaladahooda abaare abaaraha ka jira dadka haysta marka waxyaabahan ka wada hadlo waxa kamid ahaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa oo hadala ku rogay wax nagala qaban lahaayeen guddoomiye ma jirtaa wax ay ballan qaadeen haddii a ka wada hadasheen oo ay dhaheen bulshada dadkii soo hayaama iyo dadka abaaruhu sameeyeen waxaasaanu gaarsiinayna way jireen ballanqaad ayay sameeyeen waxaanu tusnay meelihii dadku xooga ku lahaayeen oo deganaayeen dadkii soo guuray dadkiioo baaqiina dhamaystay biyo la-aanina hayso iyo xoolihiioo ay ka muuqato jirooyin ka muuqdaan kabacdi waxaa waftigaas haddana ku weriyey madaxa u sarreeya soomaaliya arrimaha fow iyo arrimaha puntland ninkii u sarreeyey oo isna isna ajnabiya oo la yidhaahdo khaalid iyo barkad oo isna ah arrimaha soomaaliya arrimaha puntland isna ku-xigeenkiisi isna soomaaliya kadib waxyaabaha ay marka ballan qaadeen waxaa kamid ahaa biyo dhamis insha allahu inay wiiga soo socda dhulkaas keeni doonaan iyo daawadii oo ay yidhahdeen waanu haynaa wiiga ka baasna insha allahu soo qaadaynaa bay yidhahdeen xoolaha in la gaarsiiyo dawadaas arrimahaas bay ballan qaadeen
guddoomiye safarkooduma mid xagga dhulka abu ahaa mise waxay ku yimaadeen diyaarada waxay noogu yimaadeen annaga safar xagga dhulka ah sida maalin saddexaad ayayna kasoo degeen garowe kabacdi garowe ayay soomaalida la socotay igala soo xiriireen haddaan usheegay inaan bandarbayla ku sheego hawlaha u waaweyn ay ka socdaan meesha ummadda isugu tigna halkaa tahay waxay kabacdi ballan qaadeen inay halkaas noogu imaanayaan haddii aan sii joogayo waana usheegay halkaas inaan sii joogayo kadib dhulka safka dhulkaa bay soo mareen ceyl bay soo mareen shalay waxay noogu yimaadeen oo bishii ahayd sideed waxay noogu yimaadeen degmada bandarbayla haladan way nala joogeen maantana dhul badan baan soo marmarinay kadibna way soo amabaxeen kurgalko iyo arrimihii aanu sheegaynayna inay dhab tahay xaqiiqa tahay ayay ogaadeen marka safarkoodu marka safar dhulkaabu ahaa ma jirtaa cid ka tirsan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo bulshada marka laga soo tago inay mas-uuliyiinta la kulmeen oo iyo sidoo kale dadkii usoo hayaamay deegaanada iyaga ma la kulmeen
si guud si guud baa dadka ay u dhex marayeen marka si guud bay u arkayeen marka hade waa la istaagayeen dadka waa wareysanayeen marka sidaasay marka ula gurgurmayen wax marka gaar ah oo magaraysa ma ay jirin ay cid gaara ula kulmeen laakiin mas-uuliyiinta annaga ahna waa iyo mas-uuliyiinta degmada bandarbayla iyo waxgaradka iyo odayaasha dadka reer miyiga ahna iyaga si guud bay udhex marayeen oo waa lala istaagaya meelaha dadku badan yahay ninki ugu dambeeyey hawlo shaqaa u joogtay bayle idinkoo dhammaan hawlihii gobolka iyo shaqooyinka xagga u wareejiyey sidii aad ballan qaadeen markii aad la socoteen wafdigii madaxweynaha oo a sheegteen in shaqooyinka gobolka xagga degmooyinkaas loo wareejinayo bal maxaa idin qabsoomay hadda sidee buu yahay xaalku hadda waa garweye xaqiiqdiisaan hore u ballan qaaday madaxweynaha madaxweynaha puntland hadiisna ka ballan qaadnay culaysyo badan ayaa jira culayska ugu weyn hadda wuxuu fulay gobolka karkaar wuxuu fushay degmada bandarbayla iyo xaafuun inta hoos tagta sidaa la-aligeed xaqiiqda waxaan oran karaa wax badan ayaa noo qabsoomay waxaa jirtay in dhowr jeer aanu ku noo noqonay oo biyo aanu gaarsiinay xagga amnigana wax badan baa nooga qabsoomay inkastoo dadku yihiin dad fiican ay yihiin haddana meel la isugu yimi waa iska dareemaysaayo wax badan baa ma garanaysaay ciidamadii qeybta iyo ciidamada awal jooga aanu xoojinay maalin kasta waxa iska dhaca dhacdooyin inkastoo iyo dhacdooyinkaas dhacdooyin waaweyn ayay ahaan haddana isqabash isqabashooyin dadka dhexdiisa marka arrimahaasaan inta badan xalina iyo anagoo markasta rabna inaanu ogaano dadka waxyaalaha mag ay u baahan yihiin baahidooda ha noqoto xagga daawada dadka ha noqoto dhanka daawada xoolaha iyo ha noqoto biyogaarsiintaba marka waxaan oran karaa wax badan baad qabsoomay haddana weli hawlihii dee waa hawlo maalinla ah oo inta badan taagan guddoomiye maxa baylo keliya baad hawsha ka wadaan mise degmada xaafuun iyadana hawlaha waa ka wadaan oo maamulku way uqorshaysan tahay inuu tago mise shaqadu baylo un bay ka socotaa degmada xaafuun waftiga ila socday qayb kamida ayaan u diray saraakiishii ciidamada ila socda qaybtood iyo xisaabiya gobolka ila socday baan u diray hadda jira haddii ay kusoo arkaan in xaaladu adag tahayna insha allah waan raba inaan tago marka halkan ayaan ku aragnay walahi xaalad aada u culus marka kabacdi halka ayaan dhaafi kari waaya anigu oo shaqada halkan ka wada hadda guddoomiye waxaa jirta ina dawla wasaaradda deegaanka iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha iska kaashadeen biyo xireenka weyn ee biyo guduud isaga ka warrama biyo ma ku jiraan dadkii usoo hayaamo inta badan ka cabi jira iyaga xaaladooda waa sidee biyihii way dhammaadeen ummad badan baana isugu timay ilaahay mahadiis biyihii waa la caday kadibna laba jeer oo dambe ayaan waxaan gaarsiinay markasta ilaa shan iyo toban goboleedood oo biyaha dadka nawaaxigiisa deganaa haddana dadka qaybina way ka guurguurtay qaybina weli waa degan yihiin dhulkii togaga ahayo dee biyuhu fadhiisteen intii badna biyuhu way ka dhammaadeen intaada ugu dambaysa oo bulshada puntland iyo dawladda baa la wadaageysa aad baad umahadsan tahay fariinta ugu dambaysa waxa weeye aan dirayo dawladda iyo dadka waxgaradka ah iyo markasta maanka ayay markasta ku hayeen markastana dadka walaalahooda wixii la gaarsiin lahaa diyaar bay u ahaayeen haddana waxaan leeyahay hawl kama daaloyen weli waa hogadii dadka kalena waxaan leeyahay ha lagu daydo arrintuna waxa weeye dadka iyo dunyaduba gacan ayay u baahan yihiin marka maanka ha lagu hayo arrintaasunaan ku celcelinaya